wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa shir jaraa-id oo uu dhowaan ku qabtay magaalada muqdisho ku sheegay inay dhaqan gelinayaan cashuur boqolkiiba shan ah oo laga jarayo dadka sida dijitaalka wax ugu iibsada taleefanada gacanta sida adeegyada e v c plus iyo kaararka bangiyada wasiir biixi ayaa ku wargeliyey shacabka soomaaliyeed ganacsatada iyo shirkadaha ku howlan lacag dirista iyo iibka in lasoo rogayo cashuur isagoo sheegay in dowladda ay hadda yeelatay hannaan ay kula socoto dhaqdhaqaaqa wax kala iibsashada oo cashuurta ay ku goosato dowladdana ay awood u leedahay inay fuliso
dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hannaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku howlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hannaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuro gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida electroniga ama sida danabaysan u dhaca ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hannaankaa ku dhaca inay dowladdu hadda yeelatay system iyo hannaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dowladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaadhsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco ha noqdo wallet mobile money iyo kuwa merchantka intaba xisaabaha noocaasa oo dhan hay-adaha maamula inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamo yaqaanada ee howlaha ku howlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda marka labaad waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada soomaaliyeed ee ku howlan inay ganacsi la xidhiidha iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta iib oo ay samaynayaan wasiir biixi ayaa dhinaca kale ku dooday in qiimaha cashuurta dijitaalka ay dhaqan gelinayaan oo boqolkiiba shan uu yahay wax aada uga yar marka la barbar dhigo dalalka deriska la ah soomaaliya sida xeerku ina farayo cashuurta iibka ee hadda sharcigu ina faraya waa boqolkiiba shan oo marka la barbar dhigo dalalka ama gobolka aynu ka tirsannahay runtii wax aad u hoosayso ah sida aad ogtihiin dalalkan aynu dariska nahay dalka ugu yara boqolkiiba shan iyo toban ay tahay wada etoobiya ah kenya waa boqolkiiba lix iyo toban oo hadda sharcigooda baarlamanka yaalla siddeed iyo toban uu waajibinayo ruwanda tanzania iyo burundi dalalka gobolka hadda east africa aynu ku biirnayna ka tirsanna dhammaantood waa siddeed iyo toban boqolkiiba innagu halkaa maynaan gaarin annagoo runtii duruufaha iyo wacyiga dalka ka jira u turayna sharcigeennu runtii wuxuu uu waajibinaya waa boqolkiiba shan si dadka laftigoodu ay u bartaan sida cashuurta loo bixiyo waajibaadkaana u gutaan xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maalmahan ku guda jira kalfadhigoodii shanaad ayaa si weyn uga soo horjeestay tallaabada cashuurta dijitaalka ah ee ay ku dhawaaqday wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya xildhibaanada arrinkaasi ka falceliya waxaa ka mid a faa'iise jayte oo ku dooday haddii e v c balas la cashuurayo inay tahay marka hore in baarlamaanka la hor keeno oo iyaga ay oggolaadaan haddii la cashuurayo e v c horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmiga lagu soo saara kabacdi wax la canshuuro marka e v c la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for exampleka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro e v c-gan waxa waaye dadka ay u gaarto oo lacagta hesho oo e v c-ga isticmaalayo ma ahana noloshooda dhanaa dadka waxay ku xihan tahay e v c-ga nin gaari gacan riixaayo oo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurta toban santiha ka go-ayso markaa beriis soo gadatana tobanaa go-ayso markaa calooley gadatana tobanaa go-ayso maxaa u haraayo waa inuu dhinto oo laisku hor yimaado midda kale salaam barga iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaa lacagta shacabka soomaaliyeed iskale qof kastana inta tagto ee boqolkeeda doolar ka soo baxsee waxay ku qasban tahay inay laba doolar wax ku gadato sagaashan iyo siddeed doolar loo celiyo haddii waddanka maraykan uu yahay oo lacagtaas sarifka oo doolarka la helaayo e v c-ga waa la canshuuri karaa sax waayo oo la helaayo konton labaatan soddon hal ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa e v c-ga laakiin ayadoo lacag kaa shilayn e b c a canshuura horta waa riyo masaakiina maalintii subxii ka baxday dharyaa u dhaqaa islaan dhehayso ah subxii laba doolar saddex doolar soo helay saddexdaas doolar maa lacanshuuraa dowladda soomaaliya ma aysan sheegin xilliga rasmiga ah ee la dhaqangelinayo hannaanka cashuur qaadista dhijitaalka ee wasiirka uu sheegay